barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo si toos uga dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha disembar waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farta
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo booqasho ku tegay dalka ruwaanda si ay xog ogaal ugu soo noqdaan halka ay dhallinyarada dalkaasi ama habka ay dhallinyarada dalkaasi uga shaqaynayaan nabadda iyo isdhexgalka ah dalkaasi oo horay waxa suuq ba'ani uga dhacay imij badan ayaa ka soo qaadanay sababtoo dad isbaabi'iyey haddana madaxyadoodii iyo maqaradii ay ku dagaalameen iyo dharka ay wateen iyo lafahoodii iyo madaxoodii ayagoo dhammaystirnaa meesha yaallaan cunug yar oo ruwanda ah oo meesha la keenaya oo dhallinyaro ah waxaa loo keenaa inuu arko dhibaatadii ay soo mareen ruwanda weli inta uu jacayl kugu dhacay oo aad qalin iyo waraaq soo qaadatay qofkii aad jeclayd ma u dirtay caashay midhahan
waxaad filaysid ayaa ismaaciilo markiiba waxaa ah in nafta la jecel yahay ay u diirnaxdo oo erayo naxariis leh ugu jawaabto haddiise sidaan lagu dhaho ka warran
run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootun dee caashay ee, taasi meesha ma qabato horta erayadan miyaa laisugu talagalay qaybta dambaan uga jawaabi doonaa ismaaciil oo heestaasi iyo jawaabta isma- uu bixiyey mursal muuse qodobadaas iyo kuwo kaleba dhegaystayaal waxaad uga bogan doontaan intuu barnaamijkani socdo aanse ku horeyno qodobada warka caalamka ugu weyn madaxweynaha dalka nigeria moxameduhu buhaari ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo inuu wada xaajood la galo kuwii afduubtay gabdhihii ardayda ahaa kuwaas oo laga kaxaystay iskuulka ay dhiganayeen sanadkii kulankiisii u horreeyey ee uu la qaatay warbaahinta tan iyo intii uu xilka qabtay bishii may ayuu buhaari markii ayuu bahaari wariyaasha u sheegay in uu rajaynayo inuu gabdhahaasi kuwa haysta uu la xaajoodo islamarkaasina ka jawaabay su-aalo badan oo la weydiiyey kuwaasoo ay ku jireen kooxda gabdhahaasi haysata oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo laba boqol kuwaasoo ay qabsadeen ah, kooxda bokoxaraam kana afduubteen deegaanka la yidhaahdo jibok
dalka jamhuuriyadda kongona waxa uu ku dhawaaqay inay qabanayaan doorashadii madaxtooyada bisha maarj ee fooda inagu soo haysa kadib markii dhowaan la meel mariyey dastuur cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaas inuu tartami karo mar kale doorashadan ayaa markii hore la filayay inay dhacdo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka hase ahaatee wasiirka isgaadhsiinta ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in hore loo soo dhigay doorashada oo la qaban doono labaatanka bisha maarj ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ee bilaabmi doona madaxweynaha haatan xukuma kongo ayaa uun weli ku dhawaaqin in uu tartamayo iyo in kale hase ahaatee dhowaan ayaa afti la qaaday ay labiyo sagaashan boqolkiiba ku ogolaadeen dadkii aftidaas ka qayb galay in la qaado qodobo xadidayay da-da madaxweynaha kuwaas oo markii hore caqabad ku ahaa in uu isa soo sharaxo duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa maalin khamiisa oo sanad ugu dambaysa waa maalintii ugu dambeysay sanadka ismaacil oo ilaahay kheyrkiisa ah inoo reebo sanadkan aamiin jimcana sanadka soo socda hortuu ku bilaabmaya waaba kooba saasuu ku bilaabmaya laakiin waxaanba arkayay iminka meelahan yara eegay ha meelo uu durba ka bilowday oo sanadkii waaba la galayba qaar baa laba kun iyo lix iyo toban ku jira hay marka inagu laba kun iyo shan iyo tobanka weliba dee afrika inagana naga sii horeynaysa oo weliba dhow waxaa noo dhima baan u malaynayaa laba iyo toban saacadood iyo ku dhowaad Inaa leeyahay. shantii iyo afar iyo soddon daqiiqo subaxnimo bay noo tahay weli Waa cadceeddi xitaa ma soo bixin marka malaha inaga u dambeyn
way meelaha baynu- bay- waynu ka mid noqonaynaa caashay kuwa u dambeeya waa tahay haddaan barnaamijka gudagalna ismaaciil oo afar dhallinyaro oo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhallinyarada ayaa dhowaan waxaa la geeyay dalka ruwanda si ay u eegaan dhallinyarada ruwanda iyo sida ay nabadda uga shaqaynayaan dalkaasina sidaanu ka warqabno wuxuu soo maray xasuuq ba-an oo aad loogu hoobtay marka dhallinyaradani waxaa halkaasi loo geeyey bal inay kasoo bartaan sida dhallinyaradii dalkaasi ee isbaabi'isay ay horumarka hadda uga shaqaynayaan wadankiina uu usoo kabtay waryahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu la kulmay cabdikaafi maxamed makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir oo markaasi uga waramay wixii ay halkaasi kusoo arkeen waxyaabihii aan ku soo aragnay waxaa ka mid ah in aan soo aragnay dhallinyaro fikir nabadeed leh oo nabaddii ka shaqayhayo horumarsan dowladdiina ka war hayso qofka ugu horreeya aan la kulanna wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo i c t da la kulannay waxa xidhiirka iyo howsha argoodanay waxay ahayn dad dhallinyaro ah oo nagu xidhiiriyey oo noo geeyey wuxuu nooga sheekeeyey marxaladii oo waddanka soo maray iyo dhibaatooyinka iyo hadda meeshuu taagan yahay saasta ay taagan yihiin doorkii ay dhallinyarada ka qaateen wuxuu ahay door muuqdo ahay oo awoodda ugu badan iyo howshaas duwishiisinta iyo waxyaabahaas oo nabadda ka dhacda meeshaas in dhallinyarada qayba ka qaadatay maadaama uu ahay waddan wiraan oo dagaal ba-an soo maray hal milyan oo qofoodna ay ku dhimatay
maxaad ka soo barateen marka nabadda laga hadlayo waxyaabaha ka soo baranaa waxaa ka mid ah inaan soo aragnay dhallinyaro oo iskood u shaqaysahayo iskood wax u qabahayo dowladdina ay taageerayso oo dowladdii garab istaagsan tahay annaga muhiimadda u tagnaa waxay ahayd inaan soo booqan xarumaha meesha ka dhisan oo dhallinyarada qaabkay u shaqeeyaan iyo hawsha ay qabahayaan maadaama xarun cusub oo dhallinyarada gobolka banaadir loo dhis rabo gobolka banaadir lagu dhis rabo xarumo marka xag ka shaqeynayaan oo loo dhiso hay-adii un abitaad u dhistay inaan soo aragno qaabkay u shaqayso ruwaandaa tagtay dhallinyaraad aragtay dabcan nabadda ka shaqaynayda dhallinyarada ruwaanda maxay kaga daysan karaan dhallinyarada soomaaliya waxay ugu daya karaan runaantii dhallinyarada soomaaliyeed waxay ugu daya karaan qaabkii ay nabaddaas ugu shaqayhayaan iyo horumarkaas ay gaareen in dhallinyarada soomaaliyeedna ay ku daydaan qaabka ay u shaqeeyeen sababtoo dhallinyarada ruwanda dad ka dhisan waa dhallinyaro qaab waxay u dhisan yihiin sekal waxay u dhisan yihiin national youth u dhisan council u dhisan qaab hoose lever hoose u dhisan runaantii inta u dhisanna waa soo aragnay waxaana dareemaynaa inay yihiin dhallinyaro horumartay nabadda iyo horumarkana ka shaqeeyhay sababta waxaa soo aragnay meeshii oo dhibaatadii ka dhacda waa soo aragnay bal sawirkaasi meesha xasuuqa dhaca tagteen baa layidhi oo soo aragteenoo dhallinyaray gacanta ku heysa bal sawirkaasi seeb u muuqata meeshaas wallaahi meeshaas horta hore waxaa waaye xusuus badan ayay lahayd oo u lahayd ayaga dalka ruwanda u lahayd annaga markaa tagnay runaantii waxyaabo badan imij badan ayaa ka soo qaadanay sababtoo dad isbaabi'iyey haddana madaxyadoodii iyo maqaradii ay ku dagaalameen iyo dharkii ay wateen iyo lafahoodii iyo madaxoodii ayagoo dhammaystirnaa meesha yaallaan marka waxay u muuqataa waxaa arkaysaa cunug yar oo ruwanda ah oo meesha la keenaya oo dhallinyaro ah waxaa loo keenaya macnaha loo keenaya maahan inuu meesha soo booqdo waxaa loo keenaya inuu arko dhibaatadii ay soo mareen ruwanda marka annagana soomaali haddaanan waxaa rabaa dhibaatada waxaa la barayay cilmiga laga dhaxlayo dagaalka wakaas cilmiga laga dhaxla dagaalka ayaa la baraya marka soomaaliya iyadan waxaa la rabaa inay ku quuso qaadato dhibaatooyinkan iyo dhibaatada ka dhacay inay ku quuso qaadato ee dhahdo maadaama dhib aa hore usoo marna dhib dambe ma rabno marka cunugaas dhallinyarada oo la keenaya meesha oo la tusaayo waxaa la tusaa in dhibaatan dambe oona rabin because ninkan dhibaatadan ayaa waddanka ka soo dhacday waa iyadoo video ku jirtaa iyadoo sawira meesha taallaa dhallinyarada marka laga hadlayo soomaaliya adigu muqdisho iyo gobolka banaadir oo kale ayagaa dhibka ugu badan dabcan uu ku dhaca laguna eedeeya ha ahaato si walba maxaa idinkaa qorshaysan oo ka samaynaysaan maxaa ruwanda ka soo barataa waxaa ku soo aragnay xarun la dhahaayo xarunta hal abuurka dhallinyaradaas oo meesha waxaa iskugu imaaya dhallinyaro dhaqaaqoon-yahane ah hal abuur leh hal abuurkii ay meesha ka keenaan amba barnaamijkii ay ka diyaariyaan ayaa markaas brobosal laga dhigaa dhallinyarada kale oo soo koraysana barnaamijkaas ayaa wax lagu baraa marka dhallinyarada ruwaandaad ku soo aragteen xirfadaha loo abuuray waxyaabaha ay sameeyeen ee aad rabtaan aad ku daysataan ama looga daysan karo maxaa ka mid ah wallaahi waxyaabaha kumaseer gelyahay oo isdhihi karno inaa ugu dayan u baahan soomaaliya haddaan ahna soomaali waxaa ka mid ah inay gacantooda ku samaynayaan anigii soo arkay nadartu oo sawirana kasoo qaad masijaakada oo aad arkayso markii hadda oo soomaaliya marka milaamiley oo kale oo qashimada la xaaqaayo ama hawsha la qabanayo masijaakada la gashanaayo oo hadda oo idoo originaal calaamadaha leh idoo originaal anaga soo qaadana ayaga laakiinse ayagaa sameynaayo laastiga inta u sameeyhayaan alaab qurux badan ay ka dhigayaan isla masijaakada ay sameeyeen oo dhallinyaradaas xirfadda ku samaysteen harqaan ku sameeyeen isla masijaakadii ah waxaa arkaysaa shaqaalihii dowladdii oo ruwanda ayagoo ugu jirto kan oo laamiga taagan kan hawsha qabanayo kan oo boliiska eh kan oo washmaanka eh oo maqaayadda taagan fadahaada loo suuq geeyaa dowladdaa ka gadato waxooda walaa dowladdaa ka gadato kaasi waxa uu ahaa cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir waxa uu muqdisho ugu waramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle isagoo kasoo laabtay dalka ruwanda ismaaciilow markaan waraysigan dhegeysta waxaa iisoo baxday dhallinyarada reer ruwanda maadaama xasuuq fara badan dalkaasi uu ka dhacay in tahriibkii laga ilaaliyo oo layihi shaqaysta waxaad shaqaysataan ood soo saarataan annagaa idiin suuq geynan oo meel dho- meel fog ba loo raadin maayo Aad iyo aad.
dowladdii iyo waxaa shacabkii baa laga iibinaya aad iyo aad aad iyo aad xirfadii baa la baray wax badan ta labaad waxay kaloo casharka labaad ay ku jireen hadalka yar dheertansan waxaa ka mid ah taariikhda laftigeeda inay wax badan qayb ka tahay oo oo wixii tusaan.
oo raadkii lasoo marayaan lagu Raad.
laaban la leeyahay marka la yidhaahdo een, eh, la tuso la yidhaha shalay halkaasaynu maray waxaasina waynu ku khaldanay maanta in la yidhaha jidkeenaan marin oo yaan dib loogu laaban raadkii qaraaraa ad absolut waxyaabaha sida weyn uga sii hela waxaa ka mid a dhallinyaradii inta shaqo loo abuuray haddana waxyaabihii ay soo saaraan ay dowladdii iyo dadkii gudaha ka iibsanayaan oo oo aan suuqgeyn ballaaranba amba loo raadinaynba absolut waa tahay weli waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana barnaamijka dhallinyarada maanta
haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubintii aan toddobaad walba maanta oo kale uga hadli jiray arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada toddobaadkan waa waxaa magaalada laascaanood inooga soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
toddobaadkan ayaanu waxaynu ku soo qaadan doonnaa qodobka ugu xiisaha badan uguna hadalhaynta badan fagaaro ku yaalla magaalada baqhdaad ayaa waxaa isugu soo baxay munaasabad ay dhigteen ah, dadka gaaggaaban ee ku nool magaaladaasi ah, kuwaasoo soo bandhigay dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin munaasabadan oo loo asteeyey maalinta dadka gaaggaaban inta ay socotay ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka iyaga gaarka u ay kala kulmaan bulshada ay ka midka yihiin waxayna codsadeen in laga ilaaliyo takoorka iyo dhibaatooyinka loo geysto waxay kaloo sheegeen dadkan gaagaaban inay helaan shaqooyinka ah, sida dadka kale waxayna ka hadleen inay dhibaatooyinka dalka ciraaq ka taagan ay la qabaan bulshada ay la nool yihiin Ah, qodobka kale isna ugu xiisaha badan uguna hadalhaynta badan mareegaha bulshada madaxweynaha turkiga ayaa badbaadiyey nin rabay inuu iska tuuro buundo ku taalla istanbuul madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa la hadlay nin doonaya inuu iska tuuro buundo ku taalla magaalada istanbuul ninkan ayaa saarnaa qarka buundada isku xirta yurub iyo aasiya waxa uuna ku dhowaaday inuu isdilo xilli ninkani uu doonaya inuu iska tuuro buundada ayaa waxaa maraya buundada oo koliyo uu la socday madaxweynaha turkiga oo isagu socod halkaasi ku marayey sawiro iyo muuqaalo la soo geliyay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa waxay muujinayaan ilaalada madaxweynaha turkiga oo la tacaalaya siday ninkaasi u badbaadin lahaayeen ugana celin lahaayeen inuusan isdilin bundadaasna uusan iska tuurin ninkan ayaa markii dambe waxaa loo keenay madaxweyne ordogan oo gaadhigiisa saaran isagoona ku hadlayay telefoon waxauna u ballanqaaday caawimaad inuu heli doono ninkan ayaa la sheegay inay haysatay dhibaatooyin xagga qoyskiisa ah sidaana uu doonaya inuu isku dilo qodobka kale isna ugu hadalhaynta badan bulshaduna si weyn ay u soo qaadato sawirada ayaa wuxuu yahay waalidiinta waddanka bangaladesh oo noqday waalidiinta ugu shaqada adag caalamka hooyooyin iyo aabbayaal bangaladesh ayaa dalkooda iyo dalal kale oo aasiya ka qabta shaqooyinka ugu adag caalamka ah, siday u taageeri lahaayeen qoysaskooda iyo heerka waxbarasho ee caruurtooda ay u gaadhsiin lahaayeen dugsiyada sawiro lagu soo qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wax lagu qoro ayaa muujinaya aabbayaal fara badan iyo hooyooyin madaxa korkiisa ku shaqaynaya iyagoo ku qaadaya ciid laga sameeyey bulukeeti dhismayaasha guryaha lagu dhiso qoysaska danyarta ee dalka bangaladesh ayaa u guura gobolada warshadaha badan si ay xoogooda ugu shaqaystaan waxaana qof kasta uu madaxa ku qaadaa shan ilaa toddoba xabo oo bulukeeti ah markaana waxa ay geeyaan goobaha ay warshaduhu ku yaalaan waalidiintan ayaa waxay maalin kasta qabtaan shaqadan adag iyagoona si weyn ay uga muuqato dhibaato dhanka nolosha ah qodobka kale isna ugu xiisaha badan aynu ku soo qaadan doona ayaa wuxuu yahay waxaa dhowaan geeriyooday nin caalamku aqoonsaday boqorka cayilka Ah, ninkan oo u dhashay mexica ayaa wuxuu jiray soddon iyo siddeed sano ayaa u dhintay xanuun dhanka wadnaha ka haleelay ninkan ayaa cayilkiisu waxa uu ku dhowaa shan boqol oo kiilo ninkan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu quudin jiray sariirta dusheeda kadib markuu gabay socodka iyo fadhiga ninkan ayaa geeriyooday isagoo jacayl u qabay gabar aada u daayarayd oo uu gacanta ku hayay islamarkaana uu ka fakarayay inuu gursado hase yeeshee ee geeridu ay ku dhacday intuusan la midoobin gabadha uu rajaynayey dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno toddobaadka dambe ee hadalhaynta baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol oo inala socodsiinayey xubintaasi caasha anoo adi ku raba hayga roorin Hee.
xawakin bay dadku sugayaan soma waa tan mar dhaweydna in qayb yaroo ka mid heesteedu cayaaray ya hay hayan bul ku soceli aad ku cid wanaagsan tahay xawakiina halkan joogta oo heestii oo laxankiina uu u saaran yahay markaa codka markuu qalli yahay xayaadigu uu- bal in yar sanadkan uu sii dhammaanay bal in yar caashay may taasi barnaamijka cawliska baanu dhigano xawakiin codkeeda iyo heesta ah iga roorin
waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reerku noqdon raaskula dega waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reerku noqdon raaskula dega Yeah. ano adiku rabay garoori caasha qaarutaha garoori kalgacayl rasmiya garoori raaxada dantaha garoori oo ruux ku jecel iskarabi ano adiku rabay garoori caasha qaarutaha garoori kalgacayl rasmiya garoori raaxada dantaha garoori oo ruux ku jecel iskarabi riixaan udgoon aftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruun raaligeli riixaan udgoon aftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruun raaligeli
caashay haddaad tidhi aad soo qabatay heestan Ay, goordhow aadna jawaab kuu raadinaya jawaab ma ii haysaa
waa inoo waxaad ti marka balka xaggii horena waxbaan ku sheeg anoo sheegnay adiku raba hayga roorin caashaqa rab dhabta ah ka roorin marka jawaabo u qalmo waad haysaa soo ma oo kuu helaya looba joogay maxay noo xigay dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta cayaaraha naadiga kubadda cagta barcelona ayaa jebisay rikoor ay hore u dhigtay naadiga real madrid islamarkaasina dhigtay mid kale oo cusub kadib markii afar gooli waxba ay kaga adkaatee naadiga real batis real madrid ayaa xilli ciyaareedkii uu carlo ancelotti macalinka u ahaa naadigaasi waxa ay dhalisay sanadka oo idin laga soo bilaabo january ilaa iyo december golol gaaraya boqol iyo toddobaatan iyo sideed gool iyadoo aysan jirin koox kale oo horyaalka dalka spain ka dhisan oo sidaasi samaystay hase yeeshee naadiga barcelona ayaa ciyaartooydooda waxa ay sameeyeen goolal intaasi la eg iyagoo markaasi dhaliyey sanadkan boqol iyo siddeetan gool marka laisku wada daro wadarta guud waxaana barcelona ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga real batis oo laba ka mid a goolashaasi uu dhaliyey louis suarez halka mid kalena uu dhaliyey lionel messi oo sidoo kale saftay kulankiisa shan boqolaad ee uu saftay naadiga kubadda cagta barcelona goolka kalena waxaa iska dhaliyey heiko westerman kaasoo islamarkaasina ahaa gool rigooro ahaa oo uu khasaariyey neymar hase yeeshee uu badbaadi islahaa heiko westerman oo ka mid a ciyaartooda real batis uu shabqiisa ku hubsaday goolkaasi messi kulankiisa shan boqolaad ee uu xalay u ciyaaray naadiga barcelona ayaa wadarta guud ee kulmadaasi uu ciyaaray waxa uu u dheliyey goolal gaaraya afar boqol iyo shan iyo labaatan gool waxaana taasi ay ka dhigan tahay in naadiga barcelona hadda ay horyaalka hogaamiso islamarkaasina iyadoo iska leh soddon iyo siddeed dhibcood atletico madrid ayaa dhibco intaasi la eg iska leh oo soddon iyo siddeed dhibcood ah real madrid soddon iyo lix dhibcood ayay leedahay kadib markii ay ka adkaatay naadiga real sociedad kulan xalay ku dhex maray gegada barnabeu stadium hase yeeshee laba rigoore oo lagu abaalmariyey naadiga real madrid ayaa waxaa cabasho badan ka muujiyey madaxda iyo ciyaartooyda naadiga real sociedad oo sheegay in garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya uuba u yimid halkaasi inuu dhaco sida uu yidhi madaxweynaha naadiga real sociedad waxaana madaxweynaha naadiga real sociedad jakin aberibay uu sheegay inuu cabasho ka gudbin doono islamarkaasina uu boliisku ku dacweyn doono garsoorihii xalay dhexdhexaadinayay kulanka real sociedad real madrid louis gonzales kaasoo markaasi ay real sociedad sheegayso inuu u xagliyey oo laba rigooro aan jirin ka dhigay naadiga kubadda cagta real sociedad kulmo kale ayaa sidoo kale horyaalka dalkaasi spain laga ciyaari doono maanta vilreal iyo valencia ayaa wada ballansan haddii aynu aadnana horyaalka dalka ingiriiska kulan ayaa shalay laga ciyaaray oo naadiga sunderland waxay gagadeeda stadium of light ay ku martigelisay naadiga kubadda cagta liverpool kulankaas oo ah mid xiiso badan oo horyaalka dalka ingiriiska ka tirsanaa ayaa waxaa gool iyo waxba ku adkaaday naadiga liverpool waxaana liverpool goolkaasi u dhaliyey christian benteka oo daqiiqadii afartan iyo lixaad gool aad u qurux badan uu markaasi dabamariyey goolhayaha naadiga sunderland taasi waxay fursad u siiseen adiga kubadda cagta liverpool inay kor usoo kacdo oo kala horeynta hadda horyaalka dalka ingiriiska ay soo gashay kaalinta toddobaad iyadoo markaasina sagaal dhibcood ka hooseysa naadiga arsenal iyo naadiga leicester city oo horyaalka hogaaminaya naadiga kubadda cagta liverpool waxay leedahay soddon dhibcood waxaa sidoo kale ay isku dhibco yihiin naadiga kubadda cagta manchester united oo soddon dhibcood iska leh crystal palace ayaa kow iyo soddon dhibcood iska leh waxaana horyaalka hogaaminaya arsenal iyo leicester city oo sagaal iyo soddon dhibcood wada leh manchester cityna waxay leedahay soddon iyo lix dhibcood dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa nageynta
aad buu mahadsanyay jamaal axmed cismaan haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhallinyaro badan oo ku nool soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jira inay door muuqda ka qaataan saaxadda siyaasadda hase ahaatee waxaa jira caqabado kala duwan oo hortaagan wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dood gaaban oo aada u kooban dhex dhigay maxamed mahdi khaalid iyo faysal muuse mooteeye oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaana hadal ka horreynaya faysal
horta dhallinyaradu iyagaan midaysanaynba waayo dalka waxaa ka jira maamul goboleedo kala qaybsan sida maamul goboleedadu u qaybsan yihiin bayna dhallinyaradu u qaybsan yihiin qola walba gruubkooda bay la jaan qaadaan marka lama odhan karo dhallinyaradii maanta doorka siyaasadda bay la jaan qaadi karaanba waayo ma midaysna iskuma xirnaa maamul dhexe ma laha siyaasad dhexe ma laha marka gruub walba meeshooda yah si ay madaxyadu ku socoto bay ku socdaan loomana sheegina dhallinyaro iskuma xidhan dhallinyara halkan joogta iyo dhallinyarada maamul goboleedada kale waa inuu ka dhexeeyaa xiriir wanaagsan waa inuu ka dhexeeyaa labadooda maamul goboleed markay isku wanaagsan yihiin iyo labadooda madax bay dhallinyaradana isku wanaagsanaan karaanin laakiin labadooda madax markay kala fog tahay dhallinyaradiina de waa kala fog yihiin maxaa dadka helay qabiilka kowka burburka qabiilka waxyaalaha maarata kala goxixinka baa dhallinyaradii qabyaalada baa horta lambar wanka ah hadeertase dhallinyaradii waxaa laga yaabaa kuwana waxay rabaan four ponty five kuwana waxay rabaaniin degaan mootaya hadalkiisa waxa weeyaan kuma taakirsani fikrad ahaan fikrad ka duwan baan qabaa dhallinyaradu waxaan is leeyahay waa caqli cusub meelaha loo dhiibo ama meelaha lasoo gaarsiiyan oo jawaab rasmi ka keenan haddii lasoo gaarsiiyo oo kale dhallinyarada loo dhiibo waxa weeya institutionka dowladaha wasiirada agaasimayaasha waxaan isleeyahay waxay ka bedeli karaan qaabka hadday ahaan lahayd loo shaqeeyo dhaqan ahaan teknolojiyada maantay caqliyadooda waxaa moodaysaa inay dhallinyaradu ay qaban karto waxyaalo badan inay soo saari karo oo innovation la imaan karaan oo wax soo ibdaaci karaan waa ognahay dhallinyarada hadeerta caqabadaha haysta waxa lagu leeyahay adiga waxa weeyaan sug ma gaarin adiga iska dhaa beeshaasaa tahay adiga waa kan afar point five wax lagu qaybsanaya dhallinyaradu waxa uma kerkarayaan hadday soo gaari lahaayeen wax cusub shan iyo labaatan sano waxay awoodi waayaan aabbayaashood bay waxay iyagu awood u heli lahaayeen haddii la gaarsiin lahaa inay ka gudbaan taas problem kale oo taagan waxa weeyaan odayaashu iyo waxa weeyaan shan iyo labaatan sano hadday ku fashilmeen dalkii ee hogaamiyaan waay dhallinyarada markooda loo fiirin waaye waa xaq u leeyihiin in la fiiriyo dhallinyaradan aanu guud ahaan meel kasta ay ku nool yihiin soomaaliya kaga nool yihiin waxaan aaminsanahay inay intay isu yimaadaan iyagu union intay samaystaan arrintaas oo kale ay la fuguraan oo iyagu ay xaqa waxay u leeyihiin inay mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ciyaalkooda inay go-aan ka gaaraan aysan odayaashan uga dambeyn ee waxa weeyaan mustaqbalka siyaasadeed iyo go-aanada waxa weeyaan gurucsan ee odayaashu ay gaarayaan iyo nimanka siyaasiyiinta hadda inay ka gudbaan saas uun baan aaminsanahay waayahay faysal in dhallinyaradii guud ahaan dalka laisku keeno oo la shiriyo oo loo sameeyo muxuu ahaye meel ay ku kulmaan oo guud ahaan ay ku kala warqaataan haddii loo helo dhallinyarada guud ahaan in laisku keeno soo lama odhan karo way ka qayb qaadan karaan siyaasadda iyo weliba talada dalka horta dhallinyaradu waxay isugu iman karaan meel laga ummadda ka wada dhexaysa marka xaggee horta dhallinyarada laisugu keenaa ma puntland baa laisugu keenaa ma xamar baa laisugu keenaa ma jubbaland baa laisugu keenaa labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeeya baa dhallinyaradu rajo leeda hadda sanadadan aan ku jirno iyo sidatan dhallinyaradu rajo ma laha waayo dee dadkiiba iskuma xirnaba toddoba maamul goboleed baa ka jira waxay isugu xirmi karaan nin dowlad wanaagsan markii la helo oo cadaalad la helo oo sinaan la helo oo maamul goboleedyada laisku daro baa dhallinyaradu isu iman karaan oo dadka madaxda isu tagaan isu tagaanin bay dhallinyaradu isu tegi karaan
aad bay mahadsan yihiin faysal muuse mooteeye iyo maxamed mahdi khaalid oo magaalada boosaaso ugu warramayay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o a caasha maxaad markii dhoodil hadawel
ma haystii Heestii.
iyo erayadii iyo erayadii ha iga roorin hayga roorin haddaan ku dhahay raadsan ka war oo makaa dhaba waa la isaga dambayn doonaa imaad ka joogtid yaa hadhowaad waxaad dhihi doontaa kii layga rogay baa Dee heeryada horta- saarana kaamirida dee horta maantun haddaan ma garanaysaa berri wixii doona ha noqotee maantuun haddaan maaragtay sida Maantun libaaxa u ah.
tallaabsadan maanta si libaaxa markaa mursal muuse heestan u qaad lakiin su-aalan ku weydiiyey Hay.
inta ayna heesta u gelin Hay.
dad badan ba waxay dhaahdaan heestan mursal muuse qaado iyo heestii hore xaawakiin waa laysugu talagalay oo su-aali jawaab bay isu yihiin beri hore naxnu ka adoo we- weersimo wareysanaya Ah, weersame xasan daahir ismaaciil weersame wuxuu sameeyey heestan haddaad soo qabatay hay raadsanaad leedahay ismaaciilow haye heestan hay raadsan iyo heesta hadda aan hore usii daynay ay qaadaysa fanaanada xaawakiin wax shaqo iyo shuqula oo sidai soomaalidu tiraada isku leeyihiin maleh haye malaha xarafka ay labada hees ka koobihiin baa isku soo Iyo aaday habdhaca.
iyo habdhici iyo tanoo calaacala iyo tanoo daadisa marka fanaanka eh, gaar ahaan en- en abwaankana si toos ayuuba uga jawaaba wuxuu yidhi wax shaqo isku leeyihiin male waa arrimo aniga iyo gaar maahmaha soomaaliyeedna waxay odhan jirtay reeraan ogahay ah.
reer reer reeraan doonayo roob maigu eriyey meelaan raba roob igu eri reeraan doonayo roob maigu codkaas waan kusoo gabagabaynaynaa saan filayo idaacadda xigtana waxaan ku kulmi doonaa sanadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka susaamaha cashay waa idaacadan dhalinyarada Duur- maanta dhalinyarada maanta aad iyo aad waxaan rajaynaynaa sanad wanaagsan kula caam wa antum bikhayr dhammaan dhegaystayaasha codka mursal muuse intaan mar kale kulmayna nabadgelyo
ruuxdayda iyo maanka uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin oo raalliyaan helay rara awta ruuxdayda iyo maanka uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin oo raalliyaan helay rara awrta lahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay bahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reeb hankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha-
This program has come to you from the Voice of America, Washington.